bsm اllah alxamdu lilah thanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi slى اllahu عalayh wslm allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi washil lana abwaaba fadlik wanshur clayna min khaza'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo afraad min suurati nisaa suuratu nisaa boqol toban iyo afar aayaddaas qaala allahu tacaala laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas munaasabada aayaadkan iyo darsigaani la leeyahay darsigii ka horreeyey waxa weeyaan markii laga soo sheekeeyey qisadii la xidhiidhay ninkii ducmo la dhihi jiray iyo xaadisadii sariqada iyo waxadidda ee ninka yahuudigaah ee berigaah aan waxba geysan lagu tuhmay iyo qoomkiisii sida ay u difaaceen si ninkaa beriga aan waxba geysan dusha looga saaro halkan waxaa ilaahay inoo sheegayaa subxaanahu wa tacaala mawduuc la xidhiira xagga najwa annajwa waxaa la yidhaha faqa la faqo ayib inta badan waxa laga faqaayay waa wax ama la qarinayo ama sharba ah marka waxaa laynoo tilmaamayaa faqaas inuusan ilaahay ka qarsoonayn subxaanahu wa tacaala wax kastoo hoos loo sheego ama laba qof iyo ka badan iskugu ogaadaanna ilaahay inuu og yahay wax kasta oo faq iyo shir ahna inaan wax khayroo ku jira aysan jirin ilaa wixii markaas loola qasdayo khayr iyo islaax iyo wixii la mida mooyaane waxaa la tilmaamayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkiisa oo la khilaafo inay dembi weyn tahay waxaa laynoo ka digayaa shaydaanka iyo waddooyinka uu ummadda ku dhumiyo waxaa dib loogu noqon doonaa in macnaha la iskaga digo in la dulmiyo dadka dumarka ah xagga dhaxalkooda xagga meherkooda iyo arrimaha la xidhiira waxaa la isku sii adkayn doonaa ixsaan badan in loo sameeyo dumarka waxaa la tilmaami doonaa waxa la yidhahda nushuuska iyo sidii loo hagaajin lahaa hawshaas markay dhex madho labada qof oo isqaba imaa in la iswaafajiyo oo meeshaas khilaafkii ku dhammaado wa imaa in markaas firaaq ama kala tag uu yimaado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa khayra wax khayra ma ahaanin fii kaiirin in badan oo min najwaahum dadka koodkooda ah ama faqitaankooda ah in badan oo dadka faqooda ka mida faqitaanada ay faqaan waxyaalaha ay hoos iskugu sheegaan inta badan waxa hoos la iskugu sheego khayr ma leh wax unbalaayaa oo shara unbaa qofka lagu qarsanaya oo hoos loogu sheegaya ee wixii khayroo iska bayaana si bayaana baa ummadda loogu sheegaya ama qofka u sheegaya marka in badan oo dadku waxyaalaha faqooda ah ilaahay wuxuu yidhi khayr ma leh waxaa dee faq iyo sir iyo balaayo socota waa wax tiro badan in badan oo noocaasa khayr ma leh baa ilahay yidhi ilaa man amara bisadaqatin ilaa man najwa man wey qof faqiis mooyaane kaasoo amara amraya bisadaqatin sadaqo bixinteed amraya aw amase macruufin macruuf iyo shay wanaagsan oo sharciga agtiisa macruuf ka ah qof amraya mooyaane aw amase islaaxin hagaajin iyo wanaajin qof amraya mooyaane baynannaas dadka dhexdooda la islaaxiyo saddexdaa faq ayaa laga soo reeba inta kale khayr male baa layidhi ilaa man amara najwaa man qof faqiis iyo duul faqood amara amraya ama amara amray bisadaqatin qofkii sadaqa amraya cid markaas sidaa kula faqa taa kuma jidho khayr bay leedahay iyadu aw macruufin macruuf iyo wanaag qofkii ma garanaysaa amraya mooyaane kaas faqiisana khayr buu leeyahay aw islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda islaaxin iyo wanaajin dad iskhilaafsan yaa qofkii isku soo dumaya oo dhexdooda khilaafka ka saaraya taasina khayr badan bay leedahay wixii intaa ka soo haray iyo wixii la mid ah weeye waxaan khayr lahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yafcal qofkii sameeya daalika arrinkaa la amray ee biriga iyo macruufka iyo islaaxa ibtiqaa'a mardaati illaahi ilaahay ridihiisa dalbitaankeed liajligeed darteed qofkii u sameeya sadaqada markuu bixinayo alla darti qofkii islaaxa alla darti u samaynaya ibtiqaa'a mardaatillaahi qofkii macruufka iyo wanaagga u amraya ama xumaha u reebaya ibtiqaa'a mardaatillaahi waxaan marka adiga khayr ka helayso wanaag yeelanayaan waa markay alla darti kaa yihiin waa ibtiqaa'a mardaatillaahi fasawfa nu'tiihi ilaahay wuxu yidhi kaas waxaanu siin doonaa fasawfa saman dambaan nu'tiihi kaa siin doonaa ajiran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala imaamu saawi wuxuu leeyahy fii tafsiirihi tacbiirka sawfa la cabiray waxaa la ishaarayaa acmaasha saalixada ah abaalmarintoodu inay aakhiro tahay aysan adduunka ahayn waxaan khayr iyo daaco iyo wanaag aad samaynayso abaalmarinteeda marka aad qaadanayso oo lagula sugayaa aakhiro weeyaan halkaasaa daaru jazaain is abaalmarinta daarteeda aakhiro weeyaan halkan qaybba ha lagaa siiyo ama ilaahayba ha kugu kaalmeeyo laakiin abaalka weyn halkaasuu jiraa markaa markii dadku islaax samaynayaan waa inay ka ilaashaan baa laleeyahay riyaa iyo sumca aragsiin iyo ismaqashiin ayib islaaxana intaasoo axaadiis baa ku soo aroodhay dadka dadka islaaxiya ajarka ay leedahay laba qof oo kala taagan laba daa'if oo kala taagan laba qabiil oo kala taagan ummadu wax u dhexeeyaan qofkii islaaxiya intaasoo ajaray leedahay ilaa laga gaarsiiyey beenta dadka xataa lagu islaaxiyo inay tahay mid ajar la yskaga qorayo aaminsan dembi noqonaynin layskugu soo dhawaynayo markaad sadaqa bixinaysid waa inay tahay ilaahay darti sida macnaha waxyaalo badan sadaqada ama wax loo bixiyo oo dadku isleeyahay ha lagu sheeg sheego ha lagu sawiro warkaada ha la baahiyo iyo wixii la mida ama dowlada wax ku bixiyaan ama kambaniya wax ku bixiyaan ama ashkhaas ay wax ku bixiyaan waxaa la doonayaa wuxuu inay yihiin ibtiqaa'a mardaatillah ilaahay yaa ridihiisa dalbitaankeeda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman qofkii yushaaqiqi rasuula rasuulka khilaafa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam min bacdi maa tabayana intuu qofkaas u caddaaday dabadeed lahu isaga alhudaa hanuunku intuu u caddaaday dabadeed qofkaan hanuunku gaarin oo dacwadu gaarin isagu waa meeshiisee qofkii hanuunka iyo dacwadu gaadhay oo u caddaaday hanuunku qofkii markaa ka bacdi nabiga khilaafa wayattabic raaca hayra sabiili lmu'miniina kuwa mu'miniintaa wadadooda wadadaa kayrkeed wadadii mu'miniintu raaceen waddo aan ahayn ahluxaq wadaday raaceen madaahibta muslimiintu wadooyinkay raaceen wadadii lagu ijmaacay wadada xaqaa waddo aan ahayn qofkii raaca nuwallihi kaa waxaan tawalli siinaynaa maabaan tawalla siinaynaa tawallaa isaguba u tawalliyey nuwallihi waxaan tawallisiinaynaa oo u itikaalanaynaa oo u daynaynaa maakii tawallaa isaguba uu naftiisa u tawaliyey baanu tawallisiinaynaa oo uga tegaynaa wixii uu sameeyo xumaa abaalkeedu oo jahannamo ah baan uga tegaynaa wa nuslihi waxaanu gelinaynaa baa ilaahay yidhi jahannamo naarta jahannamo la yidhaahdo wasaa'at jahannamana waa xumaatay masiiraa marjic iyo noqosho ahaan ayay u xumaatay meel loo noqdo meesha u xun weeyaan makhsuus bidammigaas jahannamadaas weeyaanoo meel loo noqdo iyadaa u xumaan badan baa layidhi waxaa la tilmaamayaa aayaddan soo degiddeed ninkii ducmatu bnu ubayriq ahaa markuu waxaday nabiguna xukumay calayhi salaatu wasalaam in dee qadcigii iyo gacangoyntii bou ka cararay meeshii madiina maka u cararay islaamnimadiina waa ka baxa waa ridoobi waman yushaaqiqi rasuula baa markaa meeshii timid aayaddaana la soo deji qofka tilmaamahaa leh iyo kuwa la midka ah ee hanuunku inta u caddaaday dabadeed sidaa sameeyey wuxuu doortay baa hanana tawallisiinaynaa u daynaynaa jahannamaan gelinaynaa meel loo noqdo iyadaa u xun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in loo shariig yeelo bihi isaga ilaahay ma dhaafo in loo sharig yeelo oo ilaahay shirki ma cafiyo wey ee qofkii mushrig ahaa hadduu toobad keeno islaamo oo ilaahay ilaahnimadiisa qiro dee kaas waa toobad keena laakiin qof mushriga oo gaalnimadii qaatay oo sidaa ku tegey ilaahay uma dhaafo ee ku dhintay wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna daalika kaa wixii ka soo haray wax allaali wixii dunuuba oo shirkigaa ka soo haray ilaahay waa dhaafaa yuu u dhaafaa liman yashaau cidow doono hadda ciddow ilaahay doono yaa og isagaa oga dembiyaal badan haddaa adigu samayso ama qofkaan sameeyo ilaahay dembiyaasha shirki ka soo haray waa dhaafaa laakiin ciddow doono u dhaafaya ciddii aan macnaha la doonin in loo dhaafana haddee looma dhaafin weeyaan liman yashaau ilaahay ciddow doono ayuu u dhaafayaa subxaanahu wa tacaala liman yashaau ayuu ilaahay u dhaafayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yushrik qofkii shariig yeela billaahi ilaahay qofkii u shariig yeela oo cid kale ilaahnimo la wadaajisa oo garab geliso ilaahnimada ilaahay leeyahay cid kale u sugta faqad xaqiiqee dalla kaas waa dhumay dalaalan baadnimo ayuu dhumay dalaalkaasoo baciidan fog baa ilaahay leeyahay meel fog oo xaqa ka fog oo soo weecasho dhow aan lahayn kaasi dariiqii xaqa ayuu ka dhumay weeyaan waa dalaalan baciidan waa bucdan kabiiran fogaansho weyn oo meel dhow aan ahayn ayuu dhumay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudahayaan kuwa gaalada ah min duunihi ilaahay sokadiisa ilaa inaahaa wax dhadig mooyaane wax kaloy caabudayaan ma jidho kuwan gaalada ah ee mushrikiinta ma caabudayaan ma u yeeranayaan min duunihi ilaahay sokadiisa ilaa inaaan wax dhadig mooyaane dadku waxa weeyaan waa wax lab iyo wax dhadig markaa wax dhadig labadii nooc oo khalqiga ahaa noocii tabarta yaraa ee dhadigaa bay kuwa ka mida waxay leeyihiin kuwaasaa ilaahyo ah oo u dooreen wax dhadig bay waxay ku sheegayaan ilaahyo arrinta waxa weeye magacyadii waxa dhadig kuwa dhadig bay ku magacaabeen meeshay allah caabudi lahaayeen laatay caabudayaan laatay dheheen laata waa wax dhadig oo waxa weeye magacyada ilaahay bay ilxaadinayaan oo dhan kale ugu dhawaaqayaan meesha allah la dhihi lahaa wax laata la yidhaahday ilaah ka dhiganayaan casiiz meeshay ka caabudi lahaayeen alcasiiz ilaahay baa ah cuzaa bay caabudayaan afara'aytum ullaata waalcuzaa cuza waa taaniif waa inaaf almanaan allaha manaankaa meeshay ka caabudi lahaayeen manaata bay caabudayaan manaata oo isna inaatan ah wax dhadig bay caabudayaan bal u fiirso marka asmaa wax dhadig oo suurada iyo sawirka boombalaha ay samaysteen iyo taalladana wax dhadig u eg bay ilaahyo ku sheegayaan arrintuna waxay ka socotaa waxay leeyihiin malaaigtu malaa'igta ilaahay oo addoommo ilaahay karaameeyey ah bay waxay leeyihiin malaa'igtu waa banaatullaahi ilaahay gabdhihiisa kuwaana kuwii baan ku shabahaynaa bay leeyihiin weligoodba waxaa dhadig bay ilaahyo ka dhiganayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi in yadcuuna min duunihi ilaa inaafa wain yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan shaydaan mooyaane shaydaankaasoo mariida mutamarida madax adag shaydaan hoolmay madax adag darti mariidka macnayaashiisa ka midta balaayo hoolan oo madax adag oo mutamarrid ah inkaar ku dhacday taas bay caabudaya oo u yeeranaya oo fujuurka iyo xadgudubka meeshii u saraysay ka gaaray ilaa shaydaanku waxa weeyaan fasaqa can amri rabbi rabbi amarkiis ayuu waxa weeyaan waa faasiqoobay waa khuruuj can daacati illahi buu ka baxay fisqigu ayib shaydaankaasoo ka sii sifee shaydaankaasoo lacanahu allah ilaahay u lacnaday ka sife kaasoo ilaahay lacnaday shaydaankaasoo waqaala yidhi sifada sii wa kaasoo lacanahu llah ilaahay u lacnaday oo waqaala yidhi laattakhidanna baa shaydaanku yidhi yeesheen oo yeesheen ilaahayow min cibaadika addoommadaada nasiiban nasiib baan ka yeelanayaa nasiibkaasoo mafruudo la qadaray dhaar waxay iga tahay buu yidhi shaydaan baa dhaaranaya mar haddii aniga raxmadda ilaahay layga dheereeyey buu leeyahy ilaahu waxaan ballan ku galay addoommada adigu aa abuuratay qayb inaan qaataa nasiib inaan ka qaataa nasiibkaasoo mafruudan muqadaran macluuman la qadaray oo la yaqaan tirsi inaan ka qaataa dadkaas la dhuminayo kuwa wax qarbuday kuwa isyaanka ilaahay caasinaya kuwa balaayada caabudaya kuwa ummadda macnaha dhibaya waxaasoo dhan hogaan shaydaan bay ku jiraan isagaa dhaartay wuxuu yaqaanaa waxa weeyaan duruqda duruqda dadka lagu baadiyeeyo buu aad ugu ilbaxay oo u yaqaanaa balada u fiirso xadiidka saxiixu muslimka ku yaala ilaahay wuxuu dhahayaa nabigaa inoo sheegay calayh salatu salaam nebi aadan baa ilaahay la hadlaya wuxuu leeyahay maalinka qiyaamada nebi aadamow akhrij bacfa naari bacfigu bimacnaa mabcuud bay la dhihi jira marka la maraya xadiidka naarta kuwoodii loo soo saarayay ummadaada adaa aadamow ummaddaanoo dhan kaa farcameene soo saar wuxuu dhahayaa nebi aadam wamaa bacfu naari ilaahayow naarta inta loo soo saarayaa waa intee qiyaastii ilaahay wuxuu dhahayaa min kulli alfin kun kasta tisca miatin wa tiscatan wa tisciina waa saddex sagaalaad oo isdaba yaal sagaal boqol sagaashan iyo sagaal kunkiiba soo saar naarta la geenayaa maxaa haray kunkii waaxid waaxidkaas baa laga reebaya hadda waxa adduunka muminiin jooga iyo waxa kaafiriin jooga intay isku leegyihiin adba waa ogtahay say u kala badan yihiin caalamkaa dhanoo haddaba lagu nool yahay inta qaaradood iyo adduunka jira iyo mid kasta inta khalqi ku nool iyo binisbati inta muslimiin lagu tilmaamo inta ka nool inta ku nool inta muslimiin ka ah iyo inta gaalo ka ah say u kala badan yihiin saa weeyaan markaas kunkiiba intaasaa la soo saaraya shaydaan baa hadlaya wuxuu yidhi walaudilannahum dhaari waxay tahay dhumiyeen oo dhumiyeen walaudilannahum dhumiyeen dhaari waxay tahay dhumiyeen oo dhumiyeen addoommadaas walaumanniyannahum hididiile geliyeen oo hididiile geliyeen hididiile amal waa hididiile waxa weeyaan hididiilayaal beena inay weligood nolol dheer helayaan inaan la soo saari doonin inaysan xisaab la kulmaynin inay wanaagsan yihiin waxaasaan qalbigooda ku tuuraya waxaas baan qalbigooda ku tuuraya wala aamurannahum amreen oo amreen amar baan siinayaa inay xoolaha geela dhegihiisa dildillaacyaan oo jarjaraan ya markaan amrana fala yubatikunna jeexjeexeen oo gogoyeen aadaana lancaami nicmoolayda dhagaheeda bay dildilaacinayaan anaana amarkaa siiyey waxyaalahay samaynayaan xoolahay dhagaha dildilaacinaya dhagahay jarjaraya waxay samaysanayaan waxa la yidhaha baxiiro iyo saa'ibo iyo aynu ku gaari doonnaa xagga qur-aanku inoo tilmaami doono waxaasay samaynayaan fii suurati lancaam mayay ahayd marka waxay dhahayaan waxyaale ay jaahiliga samayn jireen geela mid ka mid a ayay waxay samaynayaan waxay dhahayaan baxiiraa la yidhaahdaa dhagtay dilaacinayaan dilaac weyn shan da-ood markay dhasho oo da'da shanaad nirig ku curato ee macnaha nirig ay shan kaga dhigto bay waxay leeyihiin waa baxiiro oo baxiira maxay tahay wax hashaa lama maalaan weeye lama qashaan weeye lama rartaan weeye hashaas iyo caanaheeda iyo waxeedoo dhan sanamyada ale bay leeyihiin sanamyada baa iska leh qof maali kara ma jiro midna saa'ibay u bixiyeen ilaahyadooda baatilkaa bay u nadrayaan meeshay doontay daaqaysaa lama raranayo suufkeeda iyo dhogorteeda lama isticmaalayo caanaheeda lama maalayo marmar baa qof daciifa loo lisaa bas saa'ibay yidhaahdaan xaggaan ku gaari doonaa insha allahu tacaala waxaasoo dhan anaa ka dambeeyo leeya shaydaanku waa dhaarihiis wala'aamurannahum amreen oo amreen buu yidhi addoommadaada ilaahayo qayb ka mid ah markaa amar kala siiyo falayuqayirunna dooriyeen oo dooriyeen khalqa allaahi ilaahay abuurkiisay doorinayaan ilaahay qofku sida u amray sida u khalqay u abuuray bay bedelayaan waxay samaynayaan addoommadii dadka addoommada ahaa kuwii ragga ahaa bay xiniyaha ka saarayaan xoolihii iyo xayawaankii bay dhufaanayaan xiniyahay ka saarayaan washmi wax la yidhaahdo isqorqorid ah oo ilkaha iyo hadba inta la qorqoro sisi laga dhigo bay samaynayaan daaweyn iyo waxna lagu shushubo kow waxay samaynayaan macaasi iyo kufri bay qaadanayaan wax ilaahay xarimay bay xalaalaysanayaan wax ilaahay xaaraantinimewax ilaahay xalaaleeyena waa xarimayaan dumarkiibaa waxay samaynayaan waxyaalo ma garanaysaa abuurkoodii aan ahayn timahoodii bay timo kale ku xidhiirinayaan waxyaalo waaweyn oo kale ay madaxi gashanayaan siday isku dhahaan dee timo weyn ama madax weyn qofkaa inuu leeyahay waa amarradaasaan bixinayaabal markaasay yana maxay samaynayaan falan yuqayirunna khalqallaah ilaahay abuurkii sidoo u galay si aan ahayn u abuuray bay iska dhigayaan qofka dee midabkiisii bedelay maqaarkiisii bedelay waxa weeye muuqiisii bedelaya oo waxyaalo weliba ku bedelaya dhibaato ku keenaya caafimaadkiisa iyo noloshiisa fala yuqayirunna khalq allah ilahay wuxuu yidhi saa haddaad samaysay shaydaanow waman yatakidi shaydaana shaydaan qofkii ka yeesha weliyan weli min duuni illaahi ilaahay sokadiisa faqad xaqiiqe khasira kaasi waa khasaaray khusraanan khasaare ayuu khasaaray khusraankaasoo mubiinan cad baa ilaahay yidhi wax khasaaray khasaare cad ay ku dhacday xaqiiqo ah kaa weeyaan qofka noocaasa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi kaasi waa khasaaray khasaare cad buu khasaaray sidaas baa marka lagu tilmaamay ilaahay marka markau intaa inoo sheegay ibliis baa misna ilahay inoo ka warramaya yaciduhum ibliis waa u yaboohayaa addoommada isaga taageersanaya addoommada yabahoba u samaynaya wuxuu dhahayaa waa guulaysanaysaan waa liibaanaysaan yaciduhum wayumaniihim woona hididiilaysiinaya hididiilow gelinaya hididiila beenawey saasuu ku samaynaya shaydaanku shaqadiisa weeye wuxuu markasta u sheegaa kuwa uu waswaasinayo inay iyagu liibaanayaan labada daarood guulaysanayaan waana been ilaahay wuxuu yidhi qaala tacaala wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan addoommada u yaboohi maayo ilaa quruuran kada mooyaane wuxuu u yaboohayaa waa quruur waa kado kada weeyaan kada maxaa la yidhahdaa maa lahu daahirun maxbuubun daahirka muuqda waa wax la jecel yahay wa kuu dhaldhalaalaya kuu aa jecesha wa baainun makruuhun baatinka qarsoonna waa wax hadhow laga naxi doono oo la dhibsanayo adduunkaanu bilo u dhaldhalaalinaya dadka raacay aakhirana waa laga cadgoosanaya cadaabbaa la geynaya waay waxaan fiicnayn ama badeeco aan fiicnayn haddaa qaadatay ama gadatid korkana ka qurqurxoona ka dhaldhalaalsan oo dahabo-e ka ah hoosna ebir ka ah ee bire iyo waxyaalo la mida ah de wixii waa waxaan waxba ka jirin qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa iyaga oo shaydaan ku dhibay ma'waahum hooygood jahannamo naarta jahannamo la yidhaahdo weeye walaa yajiduuna ma helayaan canhaa jahannamo xaggeeda maxiisaa meelay uga weecdaan maxiisaa meelay uga cararaan meelay uga cararaan yaa ma helayaan meel ay u leexdaan oo kaga badbaadaan ma helayaan ilaahay wuxuu haddana inoo sheegaya subxaana wa tacaala dadka sucadadaa ee baariyaasha ah xaalkooda iyo waxa ilaahay siin doono karaamo ah yaa ilaahay siinayo ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaanka laga helay wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan qof gaaraya qolo gaaraya maaha cumuum wladiina idinkaa mawsuul wladiina kuwahum yaa waa cid kastoo tilmaantaa laga helo aamanuu wa camiluu camal falay asaalixaat acmaasha wan wanaagsan iimaan iyo camal saalixa lagama maarmaana qofku hadduu iimaan leeyahay laakiin acmaashii saalixaadka uusan la imaanayn dee waxaa ka maqan qaybtaa dambe hadduu camal saalixa la imaanayo gargaar binu-aadanimo iyo taageero iyo wanaag iyo camaal khayra samaynayo laakiin iimaan laaw iyo uusan iimaan lahayn oo gaal yahayna camalkii saalixa ahaa hayaa laakiin iimaankii baa ka maqan maxaa la rabaa qofku ku badbaadaya wladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat wacamiluu saalixaat kuwa noocaasa sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa ilaa weli lama gaarinay aakhiradii xagga markii la tago jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabayaashii macruufka ahaa ee layska yaqaanay waxaa dareeraya taxta ashjaariha wa qusuuriha beeraha iyo jannooyinka geedaha ku yaal iyo daaraha dhaadheer ee qurxoon oo ka dhisan hoostooda waxaa saa u dulindulcaynaya oo maraya webayaashii la yaqaanay ee caanka ahaa ee afarta ahaa ee jannada yaallay oo mid malaba ah oo mid khabre macaan ah oo mid biyo saafi ah oo mid caano ah kuwaas suurati muxamed lagu tilmaamay kuwaas baa yaal kuwaasaa dareeraya haddaba adduunkan qofkii meel beer ku leh oo kanaal iyo webiyaal iyo beer beer biyala ay tahay iyo ninkii meel beer ka samaysa bilaa biyo ah soo lama kala jecla ama ma kala fiicna iyadoo aysan qiyaasu ahayn aakhire waxa jira magaca keliya uu ka dhaxeeyo ya waxaasaa halkaa jira weya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abadan weligood meeshaas inta la siiyo nicmada haddii lagaa qaado nooc waxay noqonaysaa tiiraanyo iyo walacsi ah waxa qofka lagu maaratay lagu walacsaday oo inta la yidhi war waxaan arag isna laga qaatay sidaa maaha waxaan la siiyey waa khaalidiina fiiha waa ku waarayaan abadan had weligeed wacd allaahi ilaahay yaboohiisi weeyaan xaqan oo dhaba wacd allaahu wacdan bay ka dhigantay ilaahay yabooh xaq ah xaqan ee dhab ah ayaa ilaahay yaboohay wey oo aan shaki lahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman asdaqu yaa ka run badan min allahi ilaahay xaggiisa qiila oraahda warwax sheegidda iyo oraahda yaa ilaahay ka run badan laa axadda wey cid ka run badan ma jidho waxa weeyaan mantan istifhaamtaas ma ujeedaa bimacna nafyi baa la yidhahdaa laa axad asdaq min allahi qiila cid ilaahay ka run badan qoraah iyo wax sheegid ma jidho wey darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab